maanta caalamka waxaa laga xuseeyaa maalinta qaaxada soomaaliyana waxa ay ka mid tahay waddamada ugu badan ee ay sannad walbaba cudurkani uu soo rito kumanaan kun oo qof haddaba xaaladda cudurkan ee soomaaliya ayaa haaruun macruuf waxa uu ka waraystay doctor abubak waa abukar cali hilowle doctor martini oo ka mid ah saraakiisha mashruucaasi la dagaalanka qaaxada ee dowladda soomaaliya soomaaliya markaan fiirino maalintan aad iyo aad ay wax badan ugu hadantaa waayo cudurka wadamada inta badan amba waa laga cirib tiray amba waa la soo yarayay laakiin soomaaliya aada iyo aada ayuu dhibaato weyn ku hayaa marka sanadkii ilaa inka badan kun oo qaaxo kiisas ayaa la helaa marka dhibaatooyin zaaid ayay ku hayaa wadanka soomaaliya waa gartay marka shan iyo labaatan kun oo qof ayay cudurka qaaxadu uu ku dhacaa sanad walba shan iyo labaatankaa kun ma waxa weeyaan dad cusub oo cudurka uu ku dhacay mise waa dad ay horey ugu jirtay jidhkooda ay kusoo kacday qaaxdu a markaan ku dhacayo shan iyo labaatan kun oo sanadkii macnaha waa dad cusub dadka ilaa hadda oo kuwii hore hore u xanuunsanayo kuwa cusub marka laisku daran ilaa konton kun ay gaareen marka qiyaasa oo shan iyo labaatan kun waa
waa gartay marka maxaan ku yidhahdaa soomaaliya markaad garab dhigto wadamada kale halkee uga jirtaa markaad wadamada deriska ama wadamada ay qaaxada ku badan tahay markaad soo qaadato shan iyo labaatan kun oo kiisoo cusub ma tiro aada u badan ba ma tiro dhaxa ma tiro yarba
adiga markii loo fidiyo wadamo badanna waa waa ka hoseynaa laba iyo labaatan wadan oo la dhahay wadamada aada dhibaato badan ay ku hay qaaxada kumaan jirni laakiin markii loola fiiriyo wadamada carabta saddexda dal oo ugu maaragtay kiisaska badan ayaan ku jirna waa gartay wadamada kale waa kuwey wadamada jabuuti iyo afghanistan waa gartay iyo south sudan iyo koonfurta sudan waxaad ii sheegtaa marka duruufaha sahla cudurkan qaaxada inuu dhaco ama yimaado qofka ku dhaco ee soomaaliya ka jira xilligan bal wax iiga sheeg horta marka hore cudur qaaxada wuxuu kamid ah cudurada faato marka microbacterium tbia yaa keena laakiin waxaa jiro waxyaalo badan oo gacan sii karo sidii arkaysaa cudurka usii saaran qofka ugu dhaco marka waxaa kamid a in qofka mar dhaqaalo xuma intay haysato oo ma arkaysaa iyo dadka oo gudeenta aan guryo fiican aan helin oo overcrowdinka ah iyo inta ugu badan adi waxaweye marka uuna qofka malnutrition oo ku dhaco difaaca jirkiisa hoos u dhaco waxay aada unugulinaysaa jirka markaa microbacteriumka ama jeerada qaaxada keenayo waxa u sahlanaysa inuu markaasi jirka ku bato oo si sahlan markaa sambabka kadibna dhinacyadka lagu fido jirka dhan waa gartay marka heerka faafitaanka cudurkan ee xilligan maxaad ku qiyaasi lahayd ma xaalad halisa ma xaalad deg dega ma xaalad gacanta lagu hayo lala tacaali karaa macnaha shan iyo labaatankan kun inta badan anaka ilaa hadda xarumo ilaa shan iyo toban xarumood ayaa soomaaliya oo la ka tacaali tvda xarumaha qaaxada lagu daawaya kamid a marka shan iyo labaatanka anaka ilaa kalabar ayaa hadda maaragtay ama diiwaangelinaa ama maaragtay daaweynaa marka boqolkiiba konton kale ayaa naga maqan bulshada dhexdeeda nagu maqan yihiin waxyaalaha aada oo cudurka aadka kiis ku badana waxaa kamid a wacyigelinta dadweynaha oo aada u hooseysa oo marka aada arkaysid qofkiiba meesha joogaba meel kasta iskaaga kunfacay iskuolkii basaskii guryihii guryihii saddex afar shan qof wada qolkii jiifanayaan aan marka sida qaabkii laiskugu gudbinlahay wacyigelintooda aada u hooseysa waa garta shan iyo labaatankaa kiise cusub sanad walba imisaa u dhimata sanadkii xanuunkan cudurkan qaaxada anaga hadda intaan diiwaangelino oon daaweeyano boqolkiiba konton waayo marka boqolkiiba konton adigoo beriga hore shan sano ka hor ilaa boqolkiiba shan toddoba ayaa dhimi jirta laakiin inta hadda aan diiwaangelino boqolkiiba saddex ayaa ka dhinta waa gartay marka maxaa barnaamijyaa maxaa daryeel caafimadeed hadda ugu tala gasheen oo xuska maanta aad kusoo beegteen ama ka horba aada samaynayseen xuska anaka waxaan kaga faa'iideysanaynay in maaragtaysa aan iswaaci gelino shacbiga iyo dowladda sida hadda kuu sheegay cudurka oo jermiga daawada adkeys ku yeesha ayaa hadda waddanka aada ugu soo batay ilaa adiga boqol iyo labaatan oo dadkaas adkeyska daawadu yeesha hargeysa qaar lagu daaweeya boqol iyo konton waxaa lagu daaweeya maga xarumaha isa la dhahayo oo xuduudka kenya iyo soomaaliya udhexeyso saddex mashiin oo lagu baaro xaakada jermiga qaaxada oo markaa lagu ogaan karo qofkaasi keeni ku jiray inuu adkeysi u yeesho in kale ayaa hadda aanu muqdisho aan ku heesanaa marka sagaal boqol oo dad aan lagu baaray labadii sana lasoo dhaaftay ilaa afar boqol waxay noqdeen dadka oo resistant ladhahayo adkeysi daawada u yeeshay tan mashaakilka weyn hadda nagu hay marka waxaan isku dayeynaa in la helo meel lagu xakameeyo oo lagu daaweeyo dadkaas oo la geeyo oo n d r center ladhahayo muqdisho anaa ka sameeyna hadda mida hargeysa ku yaalo mustaqbalkana garwal waa in laga sameeyo marka fusurada waxaa ugu faaidaysanayna in aan anana isku waacigelino dowladdana aan xasuusino sidii cudurkaasi n d r ka oo hadda wadanka aada ugu soo badanayo sidaas ugu qaban lahayn marka waxaa ugu talagalay in la helo sharciga hagi lahay daawooyinka n d r ka inta badan waxaa keena u sababo daawooyinka suuqyada laga helo magaalada aan tayadooda la fiirin oo la dhoorin oo qof kastoo daawada meesha horeba ka keenay qof maart tayadooda fiirinaysa an jirin marka in la helo sharci hagaayo daawada in lasoo saaro baarlamaankana laga anfixiyo waxaan isdheheyno in saas keliya oo cudurka qaybtaan adkeysi daawada u yeeshata lagu hortegi karo marka fursadan oo maanta xafladda taasaan ugu faaidaysanayna marka baarlamaanka iyo dowladda inta badana waa waan ka dhaadhicinay waxaana noo ballan qaadeen in sharciga daawooyinka lagu xakameenaayo inay ka howlgeli doonaan doctor abukar cali hilowle doctor martini oo ka mid ah saraakiisha mashruuca la dagaalanka qaaxada ee dowladda soomaaliya oo haaruun macruuf u warramaya ayuu kaasi ahaa halkaad ka dhegeysanayseena waa v o a washington